الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول المؤلف رحمه الله ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء walaa nufadil buu leeya sheekhu ma aanu fadilayno axadan ruux oo min alwliyaai awliyada ka mid ah calaa axadin ruux dushii ka fadili mayno oo min alambiyaai ambiyada ka mid ah calayhim assalaam wanaquulu waxaanu leelahay nabiyun waaxidun hal nebi ayaa afdalu ka fadli badan min jamiici alwliyaa awliyadu dhan ka fadli badan macnaha waxa uu radinayaa sheekhu nimanka itixaadiye la yidhahda yani waxa weeye itixaadiyada waxaa la yidhahdaa nimanka aaminsan caqiidat alxuluul walitixaad yani kownkani inuu kulligii hal mid yahay ilaahiisa iyo addoonkiisuba waa caqiidadii ibnu carabi wey ibnu lcarabi ma aha oo oo alla akriyo waa ibnu carabi ibnu carabi waa ninkii yani kitaabu lfusuus kitaab la yidhahdu leeyahay raggii tabaniyey buu ka mid ahaa caqiidat alwaxdati waalxuluul macnaha waa caqiide maqsaheedu uu yahay ama madmuunkeedu yahay kownku inuusan kala lahayn alle iyo addoon kulli yani waxa weeye shay kasta inuu addoonna ka yahay allana yahay hadda kahor waan ka so hadlan malaneh markaan kasoo hadlaynay istawa cala alcarsh masalad macnaa waa istiwa cala alcarshi markaan kasoo hadlaynay ayaan soo sheegnay qolyahaasu marka sheekhu radinaya waxay marka gaadh ay ka mid ah muctaqadaadkooda ka mid ah in ay yidhaahdeen awliyadu waxay ka fadli badan tahay ambiyada awliyadaa ka fadli badan heerkaasay gaadheen maxaa yeelay waxay leeyihiin awliyadu yani ambiyada masalan nubuwada waa la khatimay laakiin awliyada awliyanimada lama khatimin yani khusaacbalaad iyo khuraafaad noocaas oo kale ah ayay akrinayaan oo waxba ka jirin marka ashcaabtooday ka mid tahay maqaamu nubuwati fii barzakhin fuwayqa arasuuli wa duuna alwaliyi fuwayqa arasuuli wa duuna alwaliyi yani welinimada waa ka sokaysaa maqaamu nubuwada nubuwada maqaamka ay leedahay yani waa ka sokaysaa wilaayada wilaayadaa ka sarreysa macnaha wilaayada ayaa ka sarreysa saasay yidhaahdaan waana yani dabagedi wey shareecaday dabagediyeen maxaa yeelay cid walba wilaayada alla subxaana watacaala oo mu'mina waa haysataa ambiyaduna awliye waa yihiin yani dadka mutaqiinta muminiintana waxa weeyaan awliye waa yihiin marka wilaayo iyo mansiladeeda waa la wadaagaa waxay lasii dheryihiin marka ambiyadu yani nebinimay lasii dheryihiin ambiyadana waxaa iyagana sii dheer rususha iyagana sii dheer oo mansilo lasii dheer sidaasaa sida la yaqaanaa lakin waxa weye waxooda kale waa iska khusacbalaad yani xaqana sidaas wey ninkii sunada nabiga sal alay aslam ka taga oo kitaabka iyo sunada ka taga wax alla wuxuu doonu iskaga hadli mar marka qaarkood wax khusacbalaada macnaa waxa weyan xataa carruurtu aysan ku hadlin ayuu macnaha waxa wey iskaga hadlaya marka iska hadayaan maujeeda abu cuhmaan inaysaburi ayaa wuxuu yihi ba laidhaha man amara asunata calaa nafsihi qawla wa ficla natqa bilxikma waman amara alhawa calaa nafsihi natqa bilbidca ninkii kitaabka iyo sunnada nabiga sal alla alay wasalam naftiisa amiir uga dhiga oo naftiisa ay u taliyaan xikmad buu ku hadli ninkii hawo naftiisa ay u taliso oo naftiisa madax hawo uga dhigana haddii hawadii uu madax uga dhigan buu ku hadlaya wax kaleeto ku hadli baaymaa qolyahaas marka sheekhu ku radinaya hadalkaas walaa nufadilu ma aan fadilayno axadan ruux oo min alawliyaai awliyada ka mid a calaa axadin ruux ka fadil mayno oo min alambiyaai amida ka mid a calayhim assalaam wanaquulu waxaa le nabiyun waaxidun hal nebi ayaa afdal wuxuu ka fadli badan yahay min jamiici alawliyaa waxay u daliishadaan qisadii nabiyullaahi muusa iyo khadir nabiyullaahi muusa iyo khadir qisadoodii bay u daliishadaan maxaa yeelay waxay ka ratibayaan in uu khadir ka fadli badnaa nabiyullaahi muusa wax ku tusayana ma jiro waa markay yidhaahdaan weli waaye laakiin lalama waafaqsana sida raajixa khadir inuu nebi ahaa ayaa raajixa maxaa yeelay aayadaha qur-aanka laftiisa ka muuqata inuu alla subxaana watacaala amray oo wax u sheegay oo maarata u waxyoy midda kaleeto nabiyullaahi muusa looma dirin oo kumuusa jirin khadir dadkii loo diray risaalada nabiyullaahi muusa reer binu israiil bay khaas ku ahayd khadirna ka mid ma ahayn risaalada nabiyullaahi muusa dadka soo hoosgalay ninka marka khadir oo kale isku miisaalinaya oo khadir deliishanaya macnaha waxa weeyaan marka shareecada nebi maxamed sal ly slm la yimid waa ka baxsanaa wey macnaha goortaasay u suurtageli kartaa macnaha waxay yidhahdaan cilmiga ladunigaa bay yidhahdaa alcilmu alladuni cilmi xagga alla laga qaato aan rusushaba loo marin baa la yidhahda macnaha cilmiga laduniga ninkii helaay waa ka kaaftoomi karaa cilmiga rususha iyo ambiyada iyo jidkaa soo maray maxaa yeele si toosuba alla uga qaatay alla uga qaatay subxaana wa tacaala yani waa cilmi oo aan sanad aan laydin dhexaynin wey sanad caaliya wey sanad caaliya sida cilmigaasaa marka wuxuu ka fiican yahay leeyihiin ninkii cilmigaa hela uma baahnaba cilmigan daahirkaa ma shadaxaatu sufiya la yidhahda shadaxaatu sufiya la yidhahdaa yani waxa weeye waxyaalo iska hadayaan ah ku tirsan wanu'minu bima jaa min karaamaatihim wasaxa can ihiqaati min riwaayaatihim wanu'minu waxaan rumaynaynaa bima jaa wixii yimid oo min karaamaatihim awliyada karaamaadkooda oo wasaxa asaxay can ihiqaati dadka lagu kalsoon yahay ka asaxay oo min riwaayaatihim riwaayaadkooda ah yaani waxay wariyeen oo dad lagu kalsoon yahayna ay kasoo guriyeen waan rumaynaynaa wixii asaxa karaamaadkoodana wixii soo aroora ayagana waan rumaynaynaa alfarqu bayna alkaraama waalmucjiza labadoodaba mucjize iyo karaamo labada waxaa la shay shayga khaariqulcaabada shayga aan la aqoon jirin ujeeda ee sunankii la yaqaanay iyo qawaaciddii qaabkii la yaqaanay ee dabiicigaha khilaafa ayaa labadoodaba la khaariqana waxaa la yidhahdaa karaamana waa la mucjizana waa la yidhahda asalkoodu markaa isku macnay ku dhow yihin laakiin mutaakhiriinta kala qaadayo mucjizadana waxay idhaahdeen ambiyada waxay la yimaadaan ha lagu itlaaqo karaamadana waxay awliyada iyo dadka mu'miniinta gacmahooda ku daahira ayada taa ha lagu itlaaqo qaabkaasay u kala qaadeen mutaakhiriintu ma marka yacni ilaahay subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta qeybo ka mida gacmahooda shay khaariqulcaada a waa ku muujin karaa isagoo alla subxaana wa tacala ku karaameynaya ama ku imtixaanaya waa suurtagal ma ujeeda sidii maryam calayhi assalaam zakariya markii uu kafaalo qaadayay wuxuu u imaan jiray wakti kasta iyadoo cunto diyaar haysato iyadoo cunto la taalla meel looga keenan aan la garanaynay ma ujeeda saxaabigii la dili jiray ee la odhan jiray khubayb miyuu ah saxaabigii la dili jiray ee la qaban jiray ee maka lagu dilay isagana xilli aan rudaba aan ka uusan ka gu-in waddanka oo xilli rudaba aysan ahayn yaa waxaa loo keeni jiray rudab baa loo keeni jiray rud un baa loo keeni jiray oo cuni jiray maarata markuu guriga ku xidhnaa ee quraysh ay xidhatay marka waa sugan tahay saacad oo kaleeto waa kii islaanta habaari jiray habaarkii waa kii laga aqbalay qaabku u habaaray waa tii u dhimatay islaantii macnaha ku been abuurdeetay waa macnaha dhulbu iga goos marka karaamatul awliyaa waa shay sugan sharciguna wuu sugay ujeeda cumar ibn khataab radi allahu canhu waa kii dhihi jiray yaa saariyat aljamal yaa saariyat aljamal waa kii odhan jabal odhan jiray yacni waxa weye karaamaadka awliyada way sugan yihiin shay la diidi karana ma uu ahaa laakiin qaabka loo diidan yahay waa qaabka ay u haystaan qolyaha suufiyada ah iyo dadka raacsani oo ah in karaamadii ay noqotoba sideedaba xuja qaatica oo ku tusaya ruuxan kadaati inuu weli yahay marba haddii shay aan la aqoonin uu ka muuqdo oo waxaan la aqoon jirin uu la yimaado inuu weli yahay bay daliilu shayaadiinta awliyaau shaytaan iyo awliyaa raxmaan labadoodaba waxay leeyihin khawaariq way leeyihin shayaadiinta awliyadoodu waxa gacantooda ka muuqdee khawaariqulcaadaadkay lala yaabaayo waxa weeyaan waa sixir min ariiqi asixir waalkahaana iyo abaalisyadaa la shaqaysataa ayay ku muuqanaysa kuwan kadaatana waa maamuus iyo qadarin allah subxaana wa tacaala dadka awliyaa raxmaanka ah ayay iyagana uga muuqanaysa mucjizadu marka sideedaba ma noqon karayso waxaan ujeeda karaamadu ma noqon karayso miisaan sharci ah oo kala saara ruuxan kadaati waa weli iyo weli ma soomaalidu uma mataqaanaba ujeedaan waana muctaqad suufiyada laga dhaxlay maba taqaanaba ninka kaati waa weli haddaan waxaan la aqoon jirin lagu arag welinimada taasaa daliilu ah haddii taa laga helana waa weli ilaahu mu qurun kasta qasdi salaada ha ka tago zakada ha ka tago wax kasta ha sameeyo ma ujeeda xataa waxa weya wuxuu hadduu macnaha waxa wey sharaa'ici shareecada dawaahirteeda xataa hadduu ka ka ka hortago oo diido waxa wey maadaama wax la aqoon jirin uu la yimid waxa weya waa weli wey taasaa marka waxay keentay in majaaniinta iyo kuwo macnaha waxa weye iska adilla iyo araadil iyo waxyaala noocaasoo kaleta in awliyada lagu tiriyo oo waxay yihiin ba aysan jirin qaacidadaasaa keentay marka karaamadu wanaagna waa noqon kartaa xumaanna waa noqon kartaa maxaa lagu kala garanaya marka waxaa lagu kala garanaya ruuxaa la yimid ayaa miisaanka sharciga la saaraya ruuxaa la yimid ayaa miisaanka sharciga la saaraya haddii uu kitaabka iyo sunnada marka camalkiisa lagu miisaamo uu noqdo nin toosanna waxa gacantiisa ka muuqday iyo khaariqada uu la yimid waa karaamo wey hadduusan kitaabkii iyo sunnadii uu khilaafsan yahayna waxa uu la yimid waxa weeye waa can waxa weeyaan waa sixir shayaaiin waa sixiru shayaaiin wax alla waxay tahay oo macnaha waxa weye karaamatul awliyaa ay ka tahayna ma ay jirto awliyadana macnaha waxa weye ilaahay subxaana wa tacaala uu sugay yacni qaabka loo aaminsan yahay ee mujtamac u aaminsan yahay taa unbaa la diidaya mooyaane haba yaraatee yacni cid diidaysa ma ay jirto in macnaha waxa weye awliyadu ay jirto ninkii diidana waxa weye waa gaaloobaya laakiin hebel waa weli ilaahay haddii iimaan iyo taqwo laga helo waa la dhihi karaa waa weli ilaahay welinimadu marka ma ay keenayso in macnaha waxa weye iyadana mar haddii weli weeye la yidhaahdo xataa haddii qalbigiisa laga hubsado inuu weli ilaah yahay ayadana in xaajaadka loo geysto oo dalabaadka loo geysto ma jeedaa oo ilaah xaggiisa wax nooga qaban la yidhaahdo oo laga dhigto cid loo sii maro alla subxaana wa tacaala ayaduna daliil ma hayso marka jawaanibta arrinta yani waxa weye lagu soo dardaree sharcan aan sugnayn unbaa lagala dagaalamaya laakiin aslul mas'ala oo awliyada iyo karaamadooda ah wax diiday ma uu jiro maxaa yeele nusuusta ay kusuganta waxaa la sheegaa layt ayaa wuxuu yidhi imaamu layt ayaa wuxuu yidhi haddii aad aragta buu yihi nin yacni hawada duulaya waxaan ujeedaa biyo dul socda biyo nin biyo dul socda isagoon markab iyo doon iyo waxba idaysanin ha rumaysanin buu yihi iimaankiisa ilaa aad kitaabka iyo sunnada miisaankooda saarto imaamu shaafici aa warkaa lasoo gaadhsiiyey markaasaa wuxuu yidhi layt waa gaabiyey buuri bal wuxuu yidhi iska dhaaf isagoo biyo dul socdee hawada hadduu isagoo duulaya aad aragto ha ka rumaysanin buuhi ilaa aad kitaabka saarto iyo sunnada nabiga sal alla alay wasalam hadday wixiise ay rumeeyaanna waa weli waxa ka muuqdayna waa karaamaad haddii kaleetana waa shaydaan min ashayaaiine yuusa kulluminina iska jiro saas wey miisaanka sharciga kaasaa la yaqaana wanu'minu waan rumaynaynaa bimaa jaa wixii yimid min karaamaatihim oo min karaamaatihim karaamaadkooda ka mid a oo wasaxa asaxay can isiqaati dadka lagu kalsoon yahay ka asaxay min riwaayaatihim oo riwaayaadkooda ah riwaayaadkooda wixii asaxayna waa aqbalayna yacni waxaa jirta yani dadka suufiyada ninkii soo maraa garanaya madaalibtooda ugu waaweyn waxaa ka mid a in shay khaariqa ay gacantaada ka muuqato shay aan la aqoon jirin inaad la timaado lianna maadaama lagu xidhay welinimadii iyo in lagu aqoonsado lagu ictiraafo oo lagu raacaba lagu xidhay inay wuxuun aada la timaado yacni madaalibtooda ugu waayo waxyaalaha ay isku dhabar jeegayan waxaa ka mid ilahi subxana wa tacaala inuu wuxuun ka muujiyo ma jeeda madlabkii diiniga haba kaasuu noqday waxaan garanayaa waayihii macnaha waxa fii bidaayati dalab annagu macnaha waxa weeyaan dabcan waa lasoo wada maraan umalaynaya marxalada iyada waxaan garanayaa annagoo macnaha waxa weeyaan intaan habeenkii dikri fara badan iyo wax badan iyo kusoo jeedno haddana waxaan xusuusnahay maqsadka qalbigeena ku jiray baan xusuusnahay waxuu ahaa amaad nuurtaa ma ujeeda amaad nuurtaa oo xunkaa iftiimaa qasadkaasu ah marka in badan oo ka mid a culimada islaamkuna waa sheegayaan in badan oo ka mid a qasadkaa daraaddii in ay gaadhaan ay wax badan u sameynaya maxaa yeelay ictiraafkii baaba lagu xidhay maba lagu ictiraafayo haddaan waxyaalahaasi aysan kaa muuqanin ma wanu'minu biashraati saaca من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها ونؤمن وحان الرميسنه بأشراط الساعة ساعد على موين كذا يأستامه إذا الرميسنه ومن خروج الدجال دجال سودحتان كيساء ونزول عيسى عيسى سودحتان كيساء عيسى بن مريم عليه السلام من السماء سمده كسودحتان ونؤمن waxaa rumaynayna biطuluuci الشhamsi qoraxda soo bixitaankeeda min magribiha xaggay u dhacday ka soo baxdo wa khuruuji daabati اlardi dhulka daabadiisa soo bixideeda ay soo baxayso min mawdiciha meesheeda ay ka soo baxda inayaan rumaynayna marka yani wa ashraatu saacati alkubraa saacaddu waxay leedahay calaamooyin yani ilan cilmi waxay ku jirtaa waxyaalaha muqayabaadka in la ogeyn saacaddu goortay dhacayso laakiin nabigu sal lla lay slam wuxuu tilmaamay calaamooyin ka soo horeeya tilmaamo ka soo horeeya oo haddii la arko qadcan ay tahay inay soo dhowdahay saacadda calaamaadka marka laba qaybood weeye yani calaamaat suqra iyo kubra waa loo qeybiya calaamaadka waaweyn iyo calaamaadka yaryar kuwa yararkaa marka waa farabadan yihi kuwa waaweyn ayuu marka sheekhu meesha ka taabtay qeybo kamida wuxuu yihi waxaa kamid a dajaal soo bixitaankiisa waxaa kamid a nabiyullahi ciisa soo degitaankiisa uu samada kasoo dego waxaa kamid a qoraxdoo maqrib iyo meeshay kasoo baxdo macnaha meeshay u dhacda kasoo baxda iyo daabat lardi daabada dhulka oo iyaduna soo baxda xadiid xudayfat ibnu usayd uu warinayaa jira oo uu leeyahay nebigu sal alla alay waslam maalin buu nagu soo baxay annagoo saacadda ka sheekaysanayna markaasaa wuxuu yihi maxaad ka sheekaysanaysaan waxaan yidhi bay dhaheen saacaddan ka sheekaysanayna nebigu markaasa wuxu yhi sal alla alay wasalam saacaddu ma ay qubayso ilaa aada toban arrimood toban aayadood oo ka horreya aad aragtaan tobankii aayadood buu marka nebigu tiri sal lla alay slam waxaa ka mid ahaa addukhaan yani qiiq qiiq iyo dajaal iyo daabadda iyo duluucu shamsi min maqribiha iyo nuzuulu ciisa bna maryam iyo ajuuj iyo majuuj iyo halaaatu khusuuf buu nabigu yuri sal alay slam saddex yani waxa weeye dhulgariir waxaan ujeedaa ha yani dhulgoyn wey dhulkool macnaha kula gariira khasfun bilmashriqi wakhasfun bilmaqribi wakhasfun bijaziirati alcarab yani waxa weye aayaadkii markaa nabigu tiriye sal alay waslam wuxuu ugu dambeysiiyey wuxuu yidhi dab ka soo bixi doona yaman oo dadka usoo xashrin doona soo kaxayn doona oo maxsharkooda keeni doona yani dadku meel isugu keeni doono dab intuu soo baxo iyo dadku soo caydhin doona taasaa ka mida buu nabigu ku tilmaamay salawatu llahi waslamu caleyh xadiidka muslim baa warinaya marka aayaadkaas yani nusuus kala gedisan baa kusoo aroortay siday u kala horeeyaanna waxaa la leeyahay aayaadka waaweyn waxaa ugu soo horeeya dajaal dajaal waxaa ku xiga nabiyullaahi ciisa soo degitaankiisa markuu soo dego dajaal buu dilaya dajaal markuu dilo kadib waxaa imaanaya ajuuj iyo majuuj baa soo baxay intaasoo dhan waa la yaqaanaa yani wax qariiba maaha wax weynu sii weyn yani marka kuwa kale loo fiiriyo kulligood waa wax la aqoon jiro bashari aw ciise soo degitaankiisa waa bashar dajaal waa bashar maujeeda yani waxa weeye ajuuj iyo majuuj waa bashar aayaadka yani waxa weeyaan aan yani waxa weeye ka baxsan ma'luufka iyo wixii la yaqaanay ka baxsan iyaga waxaa ugu horeeya ama daabadda ugu horeysa ama qoraxda oo kasoo baxda meesha u dhacda labadooda kolba kii soo horeynaya yani waxa wey xadiidka sida ka muuqata ama qoraxdaa soo horeyn ama tanaa soo horeyn aayaadka waxaa ugu horeeya طuluucu shamsi min maqribiha wakuruuji daabati cala nnaasi duxan buu nabigu sal lay slam waayuhumaa kaanat qabla saaxibatiha falukhraa calaa iriha qariiban midoodii soo hormartaba tii kalena waa ku daba jirtaa midoodii soo hormartaba ta kale waa ku daba jirtaa marka qoraxda soo bixitaankeeda waa iska macluum weeye daabaduna waa ilaahay subxaana watacaala makhluuq uu garanayo qaabka u samaysan yahay daabadaasi meeshay ka soo baxaysa allahu aclam markay soo baxdo adduunkay maraysaa markaasay dadka kala calaameyneysaa kan waa mu'min kanna waa kaafir saasay u kala calaameyneysa waata aayadda qur-aanka alla subxaana wa tacala odhanaya waidaa waqaca alqawlu akhrajna lahum daabata min alardi tukallimhum ana annaasa kanuu biaayaatina laa yuuqinuun taasaa loola jeeda daabadaasaan soo saarayna barbilah subxana wa tacala marka meelay kasoo bixi doonto iyo meelay ku jirta iyo qaabkay u imaan doonto iyo allahu aclam intaa unbaa nasku ka sheegay yani bacda mufasiriinta qayb kamid ah waxay sheegaan daabadan laysu sheegayaba waxay yidhahdaan waa baashii ilmihii yaraa ee uu dhali jirtay ee dhashi jirtay hashii nabiy llahi shucayb soomali hashii macnaa mucjizadiisii ma ujeedaa hashii ilmahay dhashay markii hashii ay boqon gooyeen ay carartay ilmihii isaga ahaa buur buu galay kiibaa soo noqon doona markaa daabadda noqon doona saasay leeyihin wax daliilo haweeraata kutusaya ma jirto wax daliilo kutusaya ma ay jirto walacalla waxaa laga yaabaa inay israa'iiliya tahay inay israa'iiliya tahay oo kutubta reer bani israiil laga soo qaaday inay taa laga yaabo daabaduna iyaduna aayaadka ayay ka mid tahay waaweyn ee kutusaya inay soo dhawaatay macnaha saacaddii ay soo dhawaatay wanu'minu biashraati saaca saacadda calaamooyinkeeda ayaanu rumaysan nahay oo min khuruuji dajaali dajaal soo bixitaankiisa iyo wanusuuli ciisa bna maryam ciisihii ila maryamaa soo degitaankiisa calayhi salaam min asamaai samada uu ka soo degay yani nabiyullahi ciisa inuu soo degi kar soo degi doono qaca wey masalada iyada axaadiista kusoo aroortay waa axaadiis mutawaatir ah wey axaadiis mutawaatir ah wey muctazilada iyo caqlaaniyiinta mucaasirka ah yaa waxay qabaan inuusa soo nabiyullahi ciisa soo degi karin ma soo degayo leeyihi ma uu soo degayo aayaadka qur-aanka ayaa axaadiisu mutawaatirkuna waxay kutusaya inuu soo degaya axaadiistaa marka waxay ku radiyeen oo ku diideen waa aaxaad bay dheheen walxaqu muxadisiintu axaadiistaa markay dib ugu laabteen sida xaafid ibnxajar iyo sheekh naasir iddiin alalbani oo mucaasira iyo waxay tilmaamayaan axaadiista kusoo degtay yani soo degitaanka nabillahi ciisa inay ilaa xaddi tawaatur gaadhsiisan tahay xaddi tawaatur inay gaadhsiisan tahay mar hadday tawaatur gaadhsiisan tahayna qacan waxay ku qasban yihiin calaa yani waxa weye usuushooda waxay ku qasban yihin inay aqbalaan maxaa yeelay yani madhabka muctasilada iyo cidda raacsani ma ay qaataan sidoodaba axaadiista aaxaadda ay yidhaahdaan uma deliishadaan wixii caqiida ku saabsan ma ujeeda uma deliishadaan waa madhab khaati ah weye haddana madhabka waxaa tabaniye caqlaaniyiinta madrasa alcaqlaaniya madrasada la yidhahdo yani waxa weye ninkii la odhan jiray jawaadin afghani iyo maxamed cabdu iyo rashiid rida iyo yani waxa weye hazaligii maalinta dhawey dhiman jiray iyo yani turaabigan iyo yani madrasa alcaqlaaniya la yidhaha madrasa alcaqlaaniya nusuusta caqliga loo bandhigaya wixii caqliga waafiqa waa la qaadan wixii caqliga diidana waa la diiday yani waxa weye taqriiban waa waliidatu madhab alictizaal madhabkii muctaziliga ahaa oo magac cusub un macnaha waxa wey casriga kusoo baxay wax kale maaha laa hayr marka aayadaha qur-aanka kutusaya waxaa ka mid a wain min ahli اlkitaabi ila layu'minana bihi qabla mawtihi wayawma alqiyaamati yakunu calayhim shahiida wain min ahli اlkitaabi ila layu'minana yani nabiy llahi ciisa marka laga hadlay mid ahli kitaaba ma jiro ilaa wuu rumayn doonaa bu alla lehy subxana watacala waxaa lagu fasiraa intuusan dhimanin markuu soo dego kadib ayaa ahlilkitaabku rumayn doona sida xadiis kusoo arooray yani markuu soo dego saliibkiibuu ka jejabin oo macnaha waxa wey baalkii khinsiirka ay cuni jireen buu layn ma ujeedaa oo macnaha waxa weeyaan dajaal buu dili ila aakhirihi maa waxaa kaleeto uu ku xukumi doonaa nabiyullahi ciisa markuu soo dego sharciga diinta islaamkaabuu ku xukumi doonaa adduunku ku xukumi doonaa diinta islaamka ayuu ku xukumi doonaa ee diintiisii kitaabkii injiil ahaa ku xukumi maayo diinta nabigeena salawatullahi wasalaamu caleyhi uu ku hogaaminaya dadka mu'miniinta ah walaa nusadiqu kahinan walaa caraafan walaa man yaddaci shay-an yukhaalifu alkitaaba wasunna waijmac alumma walaa nusadiqu ma aanu rumaynayno kaahinan mid kitaab gaablow ah walaa caraafan mid xidigya ah xidigiye walaa man yaddaci nin sheeganayana ma u rumaynayno shay-an wax sheeganaya shaygaasoo yukhaalifu alkitaaba kitaabka khilaafsan wasunnata iyo sunnada khilaafsan wa ijmaaca alumma iyo ummadda ijmaaceeda khilaafsan macnaha kaahinka waxaa la yidhahdaa ninka cilmulhaybka cilmulhaybka ninka isku daya inuu wax ka sheego wax laynaga qariyey isku day inuu ka warramo caraafkana waxaa la yidhahdaa waa uun qeyb ka mida kaahinkee waxaa la yidhahdaa caraafka ninka yani munajimkee la adeegsada xidiga yacni wasiilada loo adeegsanayo cilmulheybka ka warrankiisaa kala gedisan mid kitaab buu furhaya cashrfalag iyo dayrabi iyo balaayuu furhaya midna waxa weeyaan dhulku jeexjeexaya dhulku xarxariiqaya waa faaliyo wey ujeeda midna xidiguhu fiirinaya oo xidigahaas iyo dayaxa iyo waxbaa isu tegtegey oo halkaas isaguna wax ka dalishanay midba dariiqa uu u maraba midna jin baa u imaanhayo wax u sheegay marka kulligood kahanaa la yidhahda kulligood kahanaa la yidhahda qaybay sii kale laleeyihiin qaabay u adeegsadaan ama quruur ha adeegsado ama dhul ha xariiqo ama macnaha waxa wey jin hala adeegsado ama xidiga ha fiiriyo wax la ama kitaab ha kala furo nin alla ninkii qeybka inuu ka warramo isku daya ayaa kahin la yidhahda kaasoo kaleeto marka waxa uu sheeganayo u rumayn mayna buu sheekhu leeyahy maxaa yeele nabiga wuxu uhi sal lay slam man ataa caraafan fasalahu can shayin lam yuqbal lahu salaatu arbaciina layla nin dadkaa ka tirsan ninkii u yimaado oo wax weydiiya afartan habeen salaad laga aqbali maayo bu nabig uri sal lay slam afartan habeen xadiidkan lo wuxuu ahaa man ataa caraafan aw kahinan fasadaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila calaa muxamed ninkii u yimaada kitaab gaablow ma ujeeda ama xidigiyo u yimaada oo wuxuu u sheego ka rumaystaay wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey salawatullahi wasalaamu caleyh waa ku gaaloobay ninkii marka u yimid ee isaga wax weydiinaya haddii la yidhi salaad laga aqbalmay afartan habeen kii u rumeeyey wuxuu sheegayna la yidhi wixii nebi maxamed layd buu ku gaaloobay la yidhi kii waxoo dhan ay kasoo fulayeen maxaad u malayn marka kii waxoo dhan ay kasoo fulayeen maxaa u malaynaysa waa kasii xag jiraa marka waa ujeeda dadkaasi markaa in layska jiraayo waa laga maarmaan inta badanna jin bay la shaqaystaan inta badan jin bay la shaqaystaan nabiga sal la alay slam waa la weydiye waa la yidhi nabigana waxaa laga yaabaa qaar iyaga ka mid ah in ay war sheegaan warkay sheegeenna uu uu waafaqo oo mutaabaqeeyo waxa jira yacni waaqaca inuu muwaafaqeeyo oo matalan arrin bay ka warramayaan arrintii sidaa uga warran bay udhacaysa arrinkaasi see buu noqonaya nabi ilaahio haddaysan cilmulqeybka nimanku waxba ka ogeyn see ku dhacda nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam shayaadiinta ayaa isdul fulfuushan bu say isu tulkorkorayaan isu dulkorkorayaan ayay samada agteeda tagayaan samada agteeda markay tagaan baa marka waxay dhegaysanayaan ma ujeeda oo dhegta kusoo xadayaan wixii ilaahay uu xugmiyey subxaana watacaala oo malaaigtu ku sheekaysanayso malaaigta soo gaadhay oo malaaigtu ku sheekaysanayso welina aan soo gaadhin adduunka aan soo gaadhin aan fulin weli yay dhegta kusoo xadayaan markay soo xadaan baa marka dambaaburadii shihaabtii baa laga daba keenaya lagu garaacayaa markii lagu garaaco waxaa laga yaabaa inuu soo gaadho oo isagoo yani waxa weeye aan kelimadii kii ka hooseeyey aan kusoo tuurin inuu baalkii ku dhaco la dhinto inuu soo tuurana waa laga yaaba oo markaasi kii ka dambeeye uu kahooseeye usoo gudbiyo kiina kii usoo gudbiyo kiina kii usoo gudbiyo hal kelima markay soo qaadaan marka sagaashan iyo sagaal beenood bay ku dareen sagaashan iyo sagaalkii beenood iyo tii runtahayd intay isku daraan iyo kii kaahinka ahaa ujeeda ee koofiyadda weynaaba marka afka ugelinaya dhag waa warramaya waa warramaya war sagaashan iyo sagaal beenood markuu sheego iyo hal xabo oo runa sheegaya halkii xabbaa rumoobay sagaashan iyo sagaalkiisii kale waa qarsoon yihiin marka cajaa-ibta jira khalqigii iyo ummaddii uma muuqataba sagaal iyo sagaashankii uu been beenta ku sheegay halkii xabo unbaa la celcelinaya qolyo dabcan isaga ku wareegsanoo agihiisa joogo yaani la shaqaysto oo waxaa jira xataa waxyaala aan ka dhicin xataa kasoo wariya oo odhanaya sheekhu maali hable anagoo joogno halkaa sameeyey khalaas dadkuna niyad samibay uhayaanoo waxa lawixii halkaa kasoo fulaba kasoo laga soo wariyaba waa xadiid mutawaatir oo nabiga laga soo wariyey oo kaleeto wey maara lama beeniyo ujeeda lama beeniyo dadkana marka waa ayaga laftooda waa la cabsi geliyo oo waxaa loogu warramay in qalbigooda laga warhayo qalbigooda in laga warhayaa loogu sheegay saas daraaddeed qalbigaaga ilaashaa lagu dhihi qalbigaaga ilaasho ujeeda ma beenin karta marka haddaad adduunka qarafkiisa joogto sheekh hebel oo adduunka qarabkiisa kala jooga qalbigaaga wax yaruma gelin karin maxaa yeelay uurku baallo wey meelaad meeshaa joogto waxa wey qalbigaaga waa la socda saa daraaddeed qalbigaaga iyo iimaankaaga ilaasho saasay ku odhanaya dadkii marka waaba cabsanayaanba war waxani waa been iyo caqligu ma aqbali kari iyo ma odhan karaan marka kullu dalika waa khuraafada aan waxba ka jirin walaa nusadiqu kaahinan walaa caraafan walaa nusadiqu ma aanu rumaynano kaahinan kitaab gaabalow ma aanu rumaynano walaa caraafan faaliye ama xidigiyana ma aanu rumaynayno walaa man yaddaci mid sheeganaya ma rumaynayno shay-an shay oo yukhaalifu alkitaaba wasunna kitaabka iyo sunnada nabiga sal alla alay slam khilaafsan wa ijmaca alumma macnaha waa adilada sharcigaaba alkitaab wasunna walijmac wixii khilaafayo ciddii khilaaftay wax kasta uu la yimaado laga qaadan maayo waxaa isaguna afreeyo oo daliilka mujmaca ee laiskugu kulansan yahay isagana afreeyo uu yahay qiyaaska qiyaaska yani qiyaasku khilaaf daahiriyada ku jira daahiriyada khilaafsan oo waxay leeyihiin qiyaasku daliil sharciga maaha laakin jumhuur ahlilcilmi in uu daliil sharciga yahay abciyan abcan yani waxaa laga soo qaada adilada mujmaca lagu daraa qiyaaskooda macnaha qiyaas muctabara ma aha daahiriyada masalada iyadaa macnaha kusaabsan ma aha khilaafkooda o dhan masalada iyada oo qiyaaska macnaha adilo kaleeto mukhtalafana waa jiraan adilada mukhtalafka la yihahdaa yani waxaa kamid a masalan xadiidka mursalka oo kale waxaa kamid a qowl saxaabi oo kale waxaa kamid a masaalix lmursala wax la yidhahdo oo kale ma ujeeda yani adilada mukhtalafka waa istixsaan wax la yidhahdo oo kale yani adilada mukhtalafka ah waa fara badan yihiin lakin afartaa daliil ayaa laisku akusanyay ninkii marka kitaabka iyo sunada khilaafa iyo ijmaaca ummada ummadda khilaafay waa daali mudalli awe waa baadiyeysan yahay waxbuuna luminayaa sidaa daraaddeed in la khilaafo wanara aljamacata xaqan wasawaaban walfurqata zayqan wacadaaba wanara waxaan aragnaa buu sheekhu yihi aljamaacata wada jirka xaqan xaq baan u aragnaa iyo wa sawaaban sax baanu aragnaa waalfurqata kala jabka iyo iskhilaafkana waxaan u aragnaa daygan leexasho almayl iyo wa cadaaban cadaab baanu aragnaa yani naska isagaa sheekhu wuxuu ku tilmaamaya masaladii hadda ka hor uu ka soo hadlay oo ah in midnimada iyo isku duubanka ummadda oo shay lagaa maarmaan ay ahayd jamaacadeed iyo wada jirkeeduna shay daruuriya inuu yahay ilaahina subxaana watacaala uu amray tafaruqa iyo kala tagga iyo isjees yani waxa weye kala jeesiga laga la kala jeesadana inuu isaguna yahay cadaab inuu yahay sharciguna uu diiday saasuu sheekhu macnaa masalada ku sheegay wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu ila akhiri ilaayaat maara aad bay u fara badan yihi walaa yazaaluuna mukhtalifiina ila man raxima rabuka yani dadka oo ilaahay u naxariisay subxaana watacaala ayaan iskhilaafin laakiin inta kaleeto waa iskhilaafaya khilaafku marka inuu dhacayo nabigu waa ka war magaca yani waxa weeyaan aaa'ifa almansuura magacaas waa magac ka wada dhexeeya wey yani aljamaacana waa magac isaguna ka wada dhexeeya wey maxaa yeele nabigu sal lla alay waslam riwaayadka xadiidka qayb ka mid ah marka la weydiiyey midna wuxuu yihi waa wixii aniga asxaabteed waxaan ku sugannahay qolyaha ku sugan midna wuxuu hi hiya aljamaaca jamaacadu marka waa wada jiri wey lafdu ljamaaca axaadiista wuxuu ugu yimaadaa laba macnoba waa ugu yimaadaa marka la leeyahay ijtimaaca oo wada jira laba macnoba waa ku yeedhaa macno waa macno siyaasi ah macnona waa macno mabda'i ah macnaha siyaasiga waxa weeye waa marka xaakim iyo madax iyo laga hadlayo goorta laga hadlayo imaamka iyo daacadiisa laga hadlayo oo jamaacada ha ka bixina lalaleeyahay macnaha waa jamaacada imaamkii lama baayocooday een gaalnimo lagu arag jamaacada raacsan iyo muslimiinta ha ka bixina oo imaamkii ha ka hor imaanina macnaha waa ku yimaadaa fa inahu man kharaja can iljamaacati kayda shibrin kaasoo kalea lamid min macno kalena waa ku timaada waxa weeye aljamaaca macnaheedu ayadoo bimacna almabda'i asaxiix manhaju lkitaabi wasunna wa calaa ma kana calayhi salaf sidaana way ku timaadaa waa macaanida waa miduu nebigu sal alay slam ku tilmaamay wahiya aljamaaca markii la weydiiyey firqada nabadgelya waa midda ay leeyihiin saxaabada qayb ka mid a sida ibnu mascuud oo kaleeto uu leeyahay yacni inta aada adigu ag xaqa ku dhegan tahay adiga ayaa jamaaca walow dadkao dhan haba ku khilaafe jamaacadii la sheegaya adiga weye marka mabda ahaanna waa ku timaadaa qeexitaankeedu waa macnaha waxa weye waa lagu sheegaa macno siyaasi o in macnaha waxa weye laga dambeeyo maamulka muslimiinta iyo wadajirkoodana waa ku timaadaa khilaafka marka masaa-isha laysku khilaafsan yahay laba qaybood wey masaa-ishu masaa-ilna waxa weeye waa masaa'il yani masaa-isha ummaddu isku khilaaftay masaa-ilna waa masaa'il khilaafkeeda la yidhahda khilaafu tanawuc baa la yidhahda midna khilaafu tabaad baa la yidhahda khilaafka tanawuca macnaha waxa weeye waa meel ijtihaad geli karo masale ijtihaad geli karayo sharciguna uu fasaxay in lagu ijtihaadi karayo walow ijtihaadkaasi uu keeni karayo ninkana inuu si arko ninna kana inuu si arko masaa-isha uu ijtihaadkeeda sharcigu fasaxay taa iyadaa haddii inta lagu ijtihaado markaa kadib laysku khilaafayo maba ma noqonayso firaq ma noqonayso mas'alatu lfiraq ma gelayso khaasatan masaa-isha axkaamta sharciga ah iyo tafaasiisha iyo furuucda isku khilaafkeeda laysku khilaafayo can ijtihaad hadduu yahay oo can hawaa nafsin uusan ahayn taasoo kaleeto lama yidhaahdo ikhtilaaf madmuum ama de hal dhinac buu madmuum ka noqon karaa madmuum wuxuu ka noqon karaa haddii aan laysugu cudur daarin oo la odhanin kana waxa wey sidanuu ku qancay oo macnaha waxa wey daliilku tusay kana sidanuu daliilku tusay si degan oo anagoon isbaadiyeysiinin ooan bidcanimo isku xukumin oo aan isgaalaysiinin aan iska qancino haddaan isqancin weynana aan walaaltinimo walaale aan ku ahaano oo macnaha waxa weeyaan xeradii layska saarin oo laysbidcaysiinin daabitkaa isaga abaa loogaa maarmaana haddii daabitkaa la waayo oy noqoto ninkii ikhilaafaba waa mubtadic ninkii ikhilaafaba waa gaal majeedaa ninkii ikhilaafaba waa kada ninkii ikhilaafaba waa faasiq hadday timaado masalada iyada ah yacni baqiga iyo xadgudubku wuxuu ka yimaadaa masaa-isha noocaas oo kaleeta ah dhankaasu ka yimaada masaa-ilna waa masaa-il aan laysugu cudurdaaraynin sharciguna uusan ijtihaad ka furin majeeda taasoo kaleeto oo labada nin ay isu khilaaftay midna uu daalli yahay baadiyeysan ninna uu yahay nin macnaha waxa weeye hanuunsan uu yahay masaa-ishaasoo kale waxaa u badan masaa-isha usuusha ah ee macnaha tawxiidka iyo asmaada ilaahay iyo yacni usuusha diinta iyo akhlaaqiyaadka iyo taasaa u badan maarka masaaisha yani axkaamta laftoodu way leedahay masaa'il mujmac ah oo aan macnaha waxa weyaan ayaga laftooda ninkii khilaaf ka keenayo macnaha waxa weye uu kuwa hore kuwankaas uu la mid noqonayo waxaa kutusaya arrinkaa isaga nabiga sal alla alay waslm ilahi subxana watacala wuxuu leeyahay wadaawuuda wasuleymaana id yaxkumaani fi lxarsi id nafashat fiihi hanamu lqowmi wa kunna lixukmihim shaahidiin nabiyullaahi suleymaan xugun buu qaatay daawuudna xugun buu qaatay labada xugunna way iskhilaafsanaayeen xukumkana waxaa sax ku ahaa oo fahmeen oo sidii la rabay u riday nabiyullaahi sulaymaan labadoodaba alla waa ammaanay subxaana wa tacala wa daawuuda wa sulaymaana id yaxkumaani fi lxarsi id nafashat fiihi hanamu lqowmi wa kunna lixukmihim shaahidiin fafahamnaaha sulaymaana wa kullan aataynaa xukman wa cilma wa kullan aataynaa ilahi waa ammaanay subxana wa tacala labadoodaba yani waxaa ka mid ah saxaabadu ridwaan ullahi calayhim nimankii reer banu nadiir markii la caydhinayay ee madiine laga eriyey waa kuwa isku khilaafay beerahooda iyo geedahooda ma gogoynaa mise waxa weeyaan waa iska daynaa alla subxaana wa tacala qaarna waa gogoyeen qaarna waa iska dhaafeen wuxuu alla yidhi maa qatactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha fabiidni illah ma ujeeda labadoodiiba midna lama dhaleecayna waxaa ka mid ah xadiidkii nabigu sal lay sl ree bani qurayda uu odhan jiray laa yusalliyanna axadun ila fii bani qurayda mid idinka idin kamida yuusan tukanin salaada casarka laa yusallia casra ila fii bani qurayda reer bani qurayda inuu gaadho mooyaane maalintii lagu duulay saxaabadu dhex markay si socdaan macnihii hadalka nebigu uula jeeday waa kuwa isku khilaafay qaarna salaadii casar dhexda kusii tukaday qaarna yidhahdeen maya ilaa aan gaadhnama tukanin oo salaadii xataa saa ku dhaaftay oo jeeda nebigu labadoodii markii arrinkii loo sheegay labadoodii midna muusan eedayn nebigu salawatullahi waslamu caleyh waa farabadan yihin marka masaaisha noocaas oo kaleeta ah saxaabadana ridwaanullahi calayhim aad bay u fara badan tahay masaaisha ay isku khilaafeen fiqiga masaa-isha noocaas oo kaleeta ee qaabkaasa ninkii tabdiica iyo tafsiiqa iyo takfiirka ku saleeya oo masaa-ishaa sal uga dhiga waa mubtadic daalli mudilli awey ummadda unbuuna kala jebin mooyaane marnaba isu keeni maayo maxaa yeelay wixii saxaabada iyo selafka u waasac noqday waa inuu waasac noqdo ma aha in la tabriirinayo laakiin waxa weeyaan intii lasoo ururin karo kaa laftiisa waa in lasoo ururiyo haddii laakiin la ururin kari waayo waa in laysugu cudurdaaro oo lagu wada socdo oo mu'miniin lagu wada ahaado oo walaaltinimo lagu wada ahaado ta kale ee laakiin waxa weeye nebigu uu ku tilmaamay sal alay wasalam in firaq lagu noqonayo waa haddii usuusha iyo masaa-isha mujmaca ah kuwa haddii laysku khilaafo markaasaa firqala firaq la noqonay markaa weye marka firaq la noqonay sidaas ayaa macnaha waxa weye ay culimmadu ay tilmaamayaan ma aha marka waxa weeye dad aan ilaahi subxaana wa tacaala aan mubtadaca ka dhigin inaad ibtidaac ku tilmaanto ama aada faasiqiin ka dhigto ma ay ahaa masaa-isha jamaacaadka maanta jira ee islaamiga firaqii la sheegay ee axaadiistu sheegtay ama aayaadkii qur-aanka ka hadleen ma gelayaan mise ma gelayaan waa su-aal wey ma gelayaan mise ma gelayaan su-aasha iyadaa bacdu ahlilcilmi ayaa la weydiiyey waxaa la weydiiyey sheekh ibn baaz oo kaleeto sheekh ibn cuthaymiin baa la weydiiyey firaqii la sheegay ma gelayaan mise ma gelayaan waxay ku jawaabeen jamaacada haddii manhajkeedu uu ku salaysan yahay manhaj bidci ah oo firaqdii daallada ahaa manaahiijteedii kuwo lamida uu ku salaysan yahay firaqdii daallada ahayd bay gelaysa haddii laakiin manhajkeedu uu manhaj sax yahay manhaj lkitaabi wasunna hadduu yahay ma ujeeda manhajkii salafkana uu yahay firaqdii daallada ahayd lagu tirin maayo magac lala baxayna dhib ma laha khaasatan sheekh ibnu baas oo kale siduu leeyahy magacyadu dhib ma laha haddii jawharta iyo madmuunka iyo muctaqadka iyo manhajka uu sax yahay magacyadu wax dhibna ma laha sidaasoo kaleeto waxaa odhanaya sheikhulislaam ibnu taymiya isaguna saasuu odhanaya yacni wax dhib ah ma ay laha magacyuhu haddii aysan ka dhalanin iftiraq ka dhalanin oo macnaha waxa weeyaan cadaawad iyo isnacayb iyo hadduusan ka dhalanin oon laga keenin sidaas wey marka firaqda daallada in lagu tiriyo firaqdii nebigu tilmaamay sal lla alay wasalam ee ahlunaarka in lagu tiriyo jamaacaadka maanta jiray oo saa loo wada duuduubaayo waa khalad ficlan qaar galaya waa jiraan oo usuushooda iyo muctaqadaadkooda uu ku binaysan yahay usuul mubtadica laakiin waxa weye kulligood in laysku xaabqaado waa wada gelayaan la yidhaahdo yani waxoogaa insaafka waa ka fogtay cadaaladda aada iyo aada bay uga duruufsan tahay midna waa jirtaa nin kasta ama jamaacaha ku jiro ama yuusan ku jirin laabudda intimaa buu leey intimaa buu leey ninka xataa aan jamaaco ku jirin sheekh buu leey sheekhaasuu talada ka qaataa oo la tashadaa oo macnaha waxa weeyaan arrinkiisa oo macnaha waxa weeyaan uga dambeeya oo marmarka qaarkood xataa u tacasuba marmarka qaarkood u tacasuba qolyo iyaguna waxaa jira yacni mustaqiliin isku sheega tacasubaadka iyo walaha khaaska ah ee jamaacaadka lagu sheegana marar fara badan iyagu uga dhow marar fara badan uga dhow jamaacaduna magac keliya meehe waa manhaj iyo maamul iyo magac kulli daalika wadata haddii marka manhajkiina qolyaa isku waafaqsantihiin jalasaadkii iyo taladii iyo wax kastana ay idinka dhexeeyaan dadkiina si gooniya aad isaga xidhan tihiin waayaha jamaca maxaad kaga gedisantihin marka waxaa jamaca kaga gedisantihin ma magaca keliyaa la eeday marka magaca keliya miyaa la eeday muslimiintana sidoodaba masalada tacasubka ah si gooniya in loola dagaalamo iftiraaqa iyo tacadudka in mid mid la noqdo oo la kala tagtaga in lala dagaalamona waa shay daruuri waa lagaa marmaan lafteeda laakiin arrinta in miisaan sharci a la saaro oo miisaankaa sharciga ah fataawida culimadana loola noqo ficlan culimmada qeybka odhanaya waa jiraan mucaasiriinta ah yacni waxa weeyaan kulligood isku xaabqaaday firaqda yani firaq ma odhanaya lakiin waxay leeyihiin ma ay bannaanaa ma ay bannaanaa qaar odhanayana waa jiraan saan idiin tilmaamay in macnaha waxa weeyaan jiritaankooda uu xilligan hadda jira daruuri yahay khaasatan in laysku ururiyo manhaju salafna laysugu ururiyo kala tagooduna uu yahay shay aan loo baahnayn oo jamaaca heble iyo jamaaca heble iyo la yidhaahdo inaan loo baahnayn looma baahna markay leeyihin haddana hala tirtira maa hala tirtira maa shekhunaasi o kale waxaad oranaysaa waxaad arkaysaa inuu leeyahay la baxa oo raaca oo hanuuniya tabliiqo kale marka laga warayso tabliiqa uu sheekhu ka warramayana waa kuwa sacuudiga wey yani saa inaad ula socotaan baa loo baahanya tabliiqan ma aha suufiyada ah tabliiqan suufiyada ma aha hala hanuuniyo oo hala raaco oo macnaha waxa weye hala soxo ayuu sheekhu odhanaya marka masaladu marka waa masalo dheer oo macnaha waxa weye runtii masaa-isha yani hadda aada laysugu hayo yani ugu muhiimsan wanara aljamacata xaqan wasawaaba walfurqata zayqan wacadaaba wanara waxaanu aragnaa aljamaacata jamaacadii waxaanu aragnaa xaqan xaq inay tahay baan aragnaa wasawaaban inay sawaab tahay walfurqata kala tagiina zayqan inuu yahay ka bixitaan xaqa laga baxo oo laga iisho wa cadaaban cadaab inuu yahay ayaan aragnaa saasuu sheekhu odhanaya wa ficlan cadaab wey ilahi subxana wa tacala waa ka odhanaya qul huwa alqaadiru calaa an yabcata calaykum cadaaba min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin yacni qaybsanka la qaybsamaayo waa nooc cadaab ilaahi awey qaybsanka baatil lagu qaybsamaayo haddii wixii masaa-ishii ijtihaadka aqbalaya majaallijtihaadka ah haddaysan ahayn masaa-isha marka qaabkaas in loo kala qaadayo daruuri weye haddii kale waxaan ummadda in lagu kala geeye ahayn baa lagu kala geynayaa oo macnaha lagu kala caydhinaya oo lagu tafriiqinaya marka midna ninkii raadiyaayey waa shay mustaxiil awey ninkii raadiya ummadda kulligeed min awaliha ilaa aakhiriha culimadeeda iyo caamadeeda inuu masaa-isha diiniga oo dhan kulligeed hal mid ka wada dhigo waxaan weligii hore u dhicin buu raadinaya mana ugaadhay ma ugaadhay waxayna ku imaan kartaa keliyeeta inay culimmadu kulligood hal caalim wada taqliidiyaan haddaad aragto dad weligood masaa-ishoo dhan isku wada ra'yi ka ah waa muqalidiin wey hal nin bay taqliidinayaan laakiin waxaa la yaqaanaa weligeedna lasoo yaqaana cahdu saxaaba ilaa salafkii ijtihaadaadka culimadu inay iskhilaafaan ijtihaadaadka culimadu inay iskhilaafaan markay iskhilaafaanna waxaa loo celinayaa alkitaabu waasunna wa ijmaacu lumma walqiyaas adilada sharcigaa baa loo celinayaa saasaa lagu kala rajaxaya saasaa lagu kala rajaxayaa ninkii kala rajixi kari waayana ninka uu ku kalsoon yahay cilmigiisa iyo diintiisa ayuu markaa inuu taqliidiya ay u bannaan tahay haddaysan macnaha waxa weye muqaarin uusan ahayno adilada uusan muqaaranayn karin isgalab dhigi karinin culimmadu ay yidhahdeen wa diinu llahi fi lardi waasamaai waaxidun wa huwa diinu lislaam wa diinu llahi ilahay diintiisa diinta alla subxaana wa tacaala fi lardi dhulka ugu diina wasamaa iyo samada waaxidun mid wey diinta ilaahay waa hal mid wa huwa isaguna diin lislaami islaamka diintiisa wey qaala lahu tacala ilah wuxu uhi ina diina diinka cinda allah ilah agtiisa alislaamu islaam wey wa qaala tacala alla wuxu uhi waraditu lakum alislaama diinan wa huwa diinkaasina bayna alguluwi waataqsiir xadgudub iyo gaabin buu udhexeeyaa shayga in xaddiisii sharciga la dhaafiyo iyo in laga gaabi laga soka mariyo wa bayna atashbiihi waataciil yramkla ilaahay oo khalqigiisa loo ekeysiiyo iyo ilaahay oo tilmaamihiisa loo diida buu udhexeeya wa bayna aljabri waalqadar jabriga in la yidhahdo addoonku waa qasban yahay iyo in la yidhaahdo asagaaba yani waxa weeyaan abuuro ficilkiisa qadarka waan soo marnay iyo jabriga wa bayna alamni aamin noqosho laga aamin noqdo alla ciqaabtiisa iyo wal iyaasi quusasho laga quusto ilahay naxariistiisa intaas udhexeeyaa buu leeyahy yacni kulli musalaxaadkan iyo ujeeddada loola jeedo sheekhu soo mara kulli wa diin ullahi ilahay diintiisa fi lardi yacni diinta ilahi subxaana watacaala milladun weligeedba diintii soo jiri jirtay weligeedna jiri joonta waxay wadataa magac islaamnimo ay xambaarsanto maxaa yeelay alislaam waxaa la ihahdaa alistislaam walinqiyaadu lilahi subxana watacala daacatan lah hogaansan ilahi subxana watacala loo hogaansamo marka waa qaacidada iyo manhajka guud ee kulli wada maamulaya kownkao dhan kownkao dhan ma aha keliyata inuu basharka iyo dadka mukalifiinta keliyata ay leeyihiin bal yacni makhluuqaadka iyo majaraadka waaweyn iyo kawaakibta iyo kulligood iyo samada iyo arada iyo qoraxda kulli waa hogaansan yihin marka waa islaam wey islaam wey diintii marka lagu soo dejiyey ambiyadii hore diinteennan kulligeed waa diin islaam wey waa diin islaam diinta la wada haysto waa diin lmuslimiin diin islam wey macana wa diin ullahi diinta ilahi fi lardi dhulka uu diina iyo wasamaai samada waaxidun mid weye wa huwa diin islaami islaamka diintiisi weye qaala allahu tacala ilahi wuxuu ihi ina addiina diinku cinda allahi ilahay agtiisa alislaamu islaam wey wa qaala tacala ilah wuxu uhi radiitu lakum alislaama diinan radiitu lakum waxaa idinka raalli noqday alislaama islaamka diinan diin ahaan baan idinka raalli noqday wa huwa midkaasina diinkaasi bayna alguluwi xadgudub iyo wataqsiiri gaabin buu udhexeeya xadgudub yacni in xaddiisii la dhaafiyo iyo in laga soka dhigo yuu udhexeeyaa macnaha wa bayna atashbiihi waataciil tashbiiha waxaa la yidhahda baan saan soo sheegnay in ilaahi subxaana watacaala khalqigiisa loo ekeysiiyo yani cags madhab nasaara nasaarada madhabkeedu wuxuu yahay inay addoommada ilaahay qaadaan oo mansilatu lkhaaliq gaadhsiiyaan mushabbihaduna waa cagsi allay subxaana watacaala soo qaaday markaasa waxay soo gaadhsiiyeen mansilatu lmakhluuq marka yacni alla subxaana watacaala in wixiisa iyo sifaadkiisa iyo loo ekeysiiyo khalqigiisa tashbiiha kaasa tacdiilkana waxaa la yihahdaa in la yidhaahdo alla wax tilmaamo amaba lahaba ma ujeeda gacan ma laha oo yani waxa weeyaan yani ma cadhoodo oo ma jeclaado oo ilaa akhiri tilmaamahoo dhan in loo diido ayaa la yidhahdaa tacdiilka la yidhahda jabriga waxa la wa bayna aljabri waalqadar jabriga waan soo marnay ma ujeeda jabriya iyo qadariya labadaa madhab buu ku kala wadaa waa inagii soo marnay markii aan ka hadlaynay adoon addoommada afcaashooda iyo waxay samaynayaan miyay u madax bannaan yihiin mise way qasban yihiin oo wax alla wax gacanta u jirta ma laha madhabka inuu madhab alsunna waljamaca udhexeeyana waan soo marnay yacni jabriyadu waxay leeyihiin wuu qasban yahay ujeeda oo waa nin inta la jujuubay asagoo dhanba wax haba yaraasi gacanta ku jira uusan jirin ma ujeeda sida macnaha usha aad adeegsanayso kale qadariyaduna waxay leeyihin maa isagaa ficilkiisa abuuraya u madax bannaan allana subxaana watacala wax shaqa kuma laha ahlusunna waljamaca marka waa udhexeeyaan waa ku macnaha waan kan soo marnay inay leeyihiin addoonku khiyaar buu leeyahay oo mashii uu leeyahay oo iraaduu leeyahay laakiin iraadadiisa iyo mashii'adiisu waxay raacsan tahay ta alla subxaana watacaala allana dhinac yani waxa weeye wuxuu ku leeyahay yani waxa weeye awood wuxuu ku leeyahay lug buu ku leeyahay addoonkuna qayb buu ikhtiyaarka ku leeyahay waa madhab marka laba madhab buu udhexay wa bayna alamni waaliyaas amnigu waa cadaabka allo laga aamin noqdo laysdhigto iyaaskuna waa naxariista ilahay laga quusto waa tan iyadana soo marnay addoonka in loo bahay inuu ku noolaado bayna alkhawfi waalraja bayna alkhawfi waalraja kulli mustalaxaadkan kaata horuu sheekhu usoo maray oo uga soo hadlay فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحو براء إلى الله سبحانه وتعالى من كل من خالف هذا الذي ذكرناه وبيناه فهذا متكازي شيخ كتابك واجب قبينيا ديننا دين كنجيوي واعتقادنا اعتقاد كنجيوي ظاهرا وباطنا كرئي هصبة يعني قلبنا وكأب من سنهي حبنها نواكل إيماننا ونحن أنونا براء kuwa beri ka abaan nahay ilallaahi ilaahay intii ka abaan beri uga nahay tacaala koraaye min kulli man khaalafa cid kasta oo khilaafta alladii midkii dakarnaahu aan sheegnay oo bayannaahu aan cadaynay waxaan soo sheegnay ninkii khilaafa oo garab maraana beri baan ka nahay buu leey wa nas'alu allaha tacaala alla waxaan weydiisanaynaa an yusbitanaa inuuna sugo cala aliimaani iimaanka inuu nagu sugo wayakhtima inuu noo khatimo lana annaga bihi inuu iimaan noogu khatimo yani annagoo muminiina inuuna dilo wayacsimanaa inuu naga ilaaliyo ayaan alla weydiisanaynaa min alahwaa'i hawooyinka almukhtalifata ee iskhilaafsan hawooyinku waxa weeye waa ra'yiga aan daliil ku fadhiyin wey nafjeclaysi ku fadhiya waalaaraa'i almutafariqa iyo aaraada kala gedisan ee kala tagsan inuu ilaahay subxaana watacaala naga ilaaliyo ayaanu weydiisanaynaa waalmadaahib alradiya iyo madaahibta yacni waxa weeyaan xunxunka ah almadaahib alradiya madaahib alfasaad madaahibta macnaha waxa weye fasaadka ku salaysan ama madaahib alradiya madaahibta halaagsantay misla almushabihati sida mushabihada oo kaleeta waalmuctasilati iyo muctasilada iyo waljahmiyati jahmiyada iyo waljabriyati jabriyada iyo walqadariyati qadariyada iyo wakayrihim kuwa lamid oo min aladiina kuwii ka mid a khaalafu sunata sunnada khilaafay waljamaacata iyo jamaacada khilaafay sunnadii nabiga sal alay wasalam iyo jamaacatu asaxaabati wataabiciina waman tabicahum jamaacadaasay khilaafeen wa khaalafuu dalaala waxaalafuu wa xaalafuu yani muxaalafada waxa la yhahda macnaha waxa weeyaan u dunmay ama garab istaagay ama macnaha waxa weeyaan kaashaday xaalafu dalaalata yani gaashaan buursaday wa xaalafu dalaalata baadidana gaashaan buursaday wa naxnu anaguna minhum xaggooda bura'aau beri baan ka nahay wa hum iyaguna cindanaa agtanada dullaanun baadi weeye wa ardiyaau kuwo oo liito wey kuwo oo macnaha waxa weeye halaagsamay weeyaan wabillaahi alle ayay alcismatu dhowrsoonaantu ahaatay iyo watawfiiqu waafajintu allah wax waafajiya subxaana wa tacaala isagaana wax dhowra macnaha taa aan soo sheegnay waa diintanadii qalbigana waa ka aaminsannahay xubnahana waa kala nimanna daahiran buu le sheekhu leeyahay berina waxaan ka nahay alla subxaana wa tacaala wax kasta oo waxaan soo sheegnay khilaafsan beri baan alla uga nahay buu leey maara yacni caqiidatu ahlisunna waljamaca buu sheekhu soo qeexay wax alla wixii khilaafsanna waa beri baanu ka nahay allana waxaan weydiisanaynaa inuu iimaanka nagu sugo oo noogu khatimo ahwaada kala gedisan iyo aaraada iskhilaafsanna inuu ilahay naga ilaaliyo iyo madaahibta halaagsantay saasuu sheekhu weydiisanaya madaahibtii halaagsanto marka tirinaya sida mushabihada iyo muctasilada iyo jahmiyada iyo jabriyada iyo qadariyada waa soo marnay mushabihada waa waadix muctasiladuna iyaduna waasir ibnu cabdaa nimanku asaasay wey muctasilada gadaal dambe madhabkii ugu xoog madaahibta ugu xoog badan buu ka mid ah maaturidiyada iyo ashaacirada iyo kulligood waxa wey waa caruur ayay muctasiladu dhashay wey ma ujeeda madhab ulictizaal ayay ka dhalatay waxoogaa bacdu tacdiilaat bay ku sameeyeen madhab alictizaal jahmiyaduna jahmnu safwaan madhabkiisii wey jacd ibnu dirham uu ka dhaxlay yacni waxa weeyaan ee isagana awal yacni madhabkii la yimid sifaatka ilahay tilmaamihiisa in la diido qur-aanka khalqi in macnaha waxa weye makhluuq uu yahay ku sheega jannada inay waaraysa iyo naarta diida yacni waxa weye madaahib wuxuu la yimid cajiib ayuu la yimid jabriyadana iyo qadariyadana waa qolihii hadda aan kasoo warramaynay kelimadii ka horreysay mid ah fahada diinunaa diintanadii weye waictiqaadunaa ictiqaadkanagii daahiran wa baatinan yacni muu kor iyo hoosba yani waana muujsanaynaa waanan qarsanaynaa qalbigana waa noogu jira wanaxnu anagu buraa'aau beri baan ka nahay ilallahi tacala koray min kulli man khaalafa cid kastoo khilaafta alladii midkii dakarnaahu aan sheegnay wabayannaahu aan cadaynay wanas'alu allaha tacaala alla ayaan ka codsanaynaa oon weydiisanaynaa an yuhbitanaa inuuna sugo cala aliimaani inuu iimaanka nagu sugo wayakhtima lana uu noogu khatimo bihi isaga iimaan inuu noogu khatimo noloshannada wayacsimanaa inuu ilaahay ilaalina ilaaliyo min alahwaa'i hawooyinka almukhtalifati ee iskhilaafsan واlآراء المتفرقة iyo aarada kala tagsan inuu alla naga ilaaliyo subحaنه وataعaaلى والمadahiب الradية iyo madaahibta fasaadsan ee fasaadka macnaha ku salaysan ama halaagsantay مثل المشhabihati sida mushabihada oo kaleeto kuwa alla khalqigiisa u ekeysiiya والmuctaزilati iyo muctaزilada والjahmiyati iyo jahmiyada iyo والjabriyati iyo والqadariya iyo وغayrihim kuwa la midka oo min aladiina kuwii ka mid ah khaalafuu sunata sunada nebiga khilaafay واljamacata jamacata slf khilaafay iyo jamacata ahlsuna واljamaca waxaalafuu yacni garabsaday ama gaashaan buursaday addalaalata baadida wanaxnu anagu minhum xaggooda bura-aau beri baan ka nahay wahum iyaguna cindanaa agtana dullaalun baadi weye wa ardiyaa kuwo macnaha waxa weye halaagsamay oo macnaha baadi a weye wabillaahi alla ayay alcismatu dhowrsanaantu ahaatay isagaa wax dhowra watawfiiqu waafajintu isaga ayay la jirtaa wallahu aclam wsal allahuma wasalam cala nabiyina xamd ali sabi slam hooyadii miya aabihii waxa weye nebiga sal alay wasalam wuxuu sheegay inuu yani waxa weeyaan uu naarta ku jiro soo ahlufatra ma ahayn haddii la yidhaahdo ahlufatrada waxaa nidhi qowlka ugu raajixsan in aakhare la imtixaanayo sooma kulligoodna ahlu janno way adduunyada markay joogaan lama dhihi karo kulligoodna ahlu naar wey lama dhihi karo aakhare markay tagaan baa la imtixaanaya imtixaankooda natiijada kasoo baxdaa nin walba lagu abaalmarinaya mid inuu naarta galaa laga yaabaa qaar ka midana ay jannada galaan nebigu marka sal lla alay wasalam wuxuu kasii warramay aabbihi inuu naarta gelayo haddii la yidhahdo marka culamada qayb ka mida waxay ka doodsan yihiin inay ahlu fatra ahaayeen waa kow haddii la sugo inay ahlu fatro ahaayeenna ahlu fatraha adilada ku soo aroortay inaan la cadaabaynin ilaa in la imtixaano mooyaane waxaa khasisaysa adilada soo aroortay nebiga sal alla alay wasalam inuu aabihii uu naarta geliyay iyo kuwo kaleeto oo ku soo aroortay quraysh iyo carabta odayaashoodii oon waxyigu soo gaadhin yani nebiga sal l waqtigiisi aan soo gaadhin inay naarta gelayaan yacni waxay khasisayaan adiladu waa caam iyo khaas wey cilmiusuulka lagaga hadlaa haddii nas caama soo arooro oo jus-iyaadkiisii jus ka mida nas uu ku soo arooro khilaafsan macnihii hore naskana macnahaasaa loo daynaya kii horena macaanida kale loo daynaya haddii ahlu fatra naar ma gelayaan ilaa xujadan lagu oogo layidhi waa caam sooma naga aabihii iyo keyrkiiba caam bay ku yihiin naskan marka nabiga aabihii gaar u sheegay gaarkiisaasoo loo daynaya maujeeda yacni wuxuu ka warramayaa waa laga yaabaa haddii la yidhaha xataa ahlu fatru ahaa maa bacda alimtixaan haddii la imtixaani lahaa natiijadii uu noqon lahaa waxay ahaan lahayd inuu naarta gala sooma oo ku dhici lahaa inuu naarta galay ahaan lahayd hadduu ku baasi lahaana inuu jannada galay ahaan lahayd marka nebigu wuxuu ka sii warramay salawatullahi wasalaamu caleyh meeshuu geli doono ayuu ka sii warramay axaadiista iyo aayaadka qur-aanka iyo adiladu marka iskama hor imaanayso iskama hor imaanayso axad ahlulcilmiga ah oo ahlulfatra jannaday galayaan yidhina ma jiro axad min ahli ilcilmi waxaa loo dhexeeyaa naartay gelayaan iyo waa la imtixaani oo jannaday qaarkood gelayaan baa loo dhexeeya laakiin nin yidhi jannaday wada geli doonaan ma uu jiro marka iskama hor imaanayaan waa khaas iyo caam khaas iyo caamna nusuusta waa lagu yaqaanaa wallahu aclam ciisa markuu yimaado diintii shareecada islaamkao taallo u imaanaya shareecada islaamkao taallo oo muslimiintii jiraan oo kitaabkii qur-aankaa jiro axaadiista nabigaa jiraan buu imaanaya taasuu marka dadka uu ku dhaqaya eema in waxay cusub loo waxyoonay dabcan sidee buu ku baranayaa oo sidee buu ilaahay ku baraya waa masalo kale laakiin diintii oon baabi'in oon tegin buu imaanaya markaa kadibna iyadii unbuu dadku maamulaya maa maaha in waxay cusub loo waxyoonay ama kaahinka ku daba tukashadiisa lagu daba tukado ma ay banaana laguma daba tukanayo waa sida ay culimmadu leeyihiin shee sheekh ibnu baaz oo kaleeto waa la weydiiyey laguma daba tukanayo buu leeyahy xujadaa lagu oogayaa haddii xujada uu garowsan waayo oo uu qaadan waayo waa laga tegaya wuxuu mariyey arrintaasoo kaleeto iyadana dadka ama masaajidda dadka suufiyada ee aaminsan ilaahi subxaana wa tacala kheyrkii inuu wax tari karo ay tujiyaan oo aimada ay ka yihiin masaajidda noocaasoo kaleeto ah wuxuu leeyahay xujada ha lagu oogo ha loo sheego haddii ay markaasi ay diidaan oy qaadan waayaan yaa lagu daba tukan xataa heer wuxuu gaadhsiinayaa guryaha in layskaga tukado ayaa ka fiican in qolyaha nocaas o kale lagu dabtukado saasuu sheekhu leeyahay wallahu aclam bisawab الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والمنخلقة الخالقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن